galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha sebteembarna ay tahay kow iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana maanta waxaa ugu waaweyn jasinta brice oo aqbashay in xilkii ay u haysay isbahaysiga laga xayuubiyey charlie kirk oo ahaa nin muxaafida oo aad loo yaqaano ayaa dhintay kadib markii lagu toogtay jaamacad ku taalla dalkaasi maraykanka jasinta brice ayaa sheegtay inay aqbashay in xilkii ay u haysay mucaaradka isbahaysiga laga qaado kadib markii hadallo muran bada dhaliyey ay hore u sheegtay kuwaasoo ahaa in dadka soo galootiga ee indiya ka soo jeeda ay inta badan u codeeyaan xisbiga laybarka waxa ay sheegtay inay sharaf u ahayd inay horey u ahayd afhayeenka isbahaysiga u qaabilsan arrimaha warshadaha difaaca iyo shaqaalaha laakiin iyadoo hadda noqonaysa senator uun keliya waxa ay sheegtay inaysan weligeed doonayn kuna tala jirin inay u gafto ama dhibaatayso bulshada hindiyaanka ee dalkan australia charlie kirk oo ahaa nin falanqeeyo muxaafida ayaa dhintay kadib markii lagu toogtay jaamacadda utah valley ee dalkaasi maraykanka afhayeen u hadlay jaamacadda ayaa sheegay in boolisku aysan cidna u qaban toogashada ninkan bilowgii balse mar dambe ayaa madaxa f b i-da waxa uu sheegay in qof hadda loo hayo lasoo qabtay kaasoo lagu eedeynayo dilkii ninkan muuqaalo lagu duubay telefoonada oo lagu wareejinaya baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqday keek oo xabad looga dhuftay surka isaga oo la hadlayay dad badan oo markaasi goobta isugu yimid ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa la laayahay kadib daadad ka dhacay laba gobol oo ku yaala dalka induneisiya madaxa booliska dembesaar maxamed iqbaal ayaa sheegay in sideed qof lagu laayahay gobolka baali halka shan kale lagu laayahay gobolka nakayo district ee bariga nuusa tangara waxaa sidoo kale jira walaaca in tirada dadka daadadkaasi ku dhintay ay kor u kacaan waxaa weli socda dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka faransiiska oo maalintii koowaad uun xilka hayay caasimadda baariis booliska ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxa ay ku ridayeen dibadbaxayaal xiray meesha laga galo iskuul sare halka debdemisku ay ka qaadeen walxo dadkaasi ay dhigeen meesha oo ay isku difaacayeen booliska ayaa sheegay inay joojiyeen ku dhowaad kun dibadbaxyaala oo rabay inay garaan gaardunuud train stationka la yiraahdo oo ku yaala bartamaha magaalada halka boqolaal kale la qabqabtay oo la xiray saadaasha hawada magaalada melbourne waa roobab iyo toddobiyo toban waa berito oo jimcaha sidnina waa qayb ahaan daruur iyo sagaal iyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifeeyey lixdan iyo lix senti oo doolarka maraykanka ah